kula caam wa antum bilkhayr ilaahay sanadka sanadkiisa haynagu gaadhsiiyo liibaan barwaaqo iyo bashbash nabad iyo qarannimadeenna somalilan oo sii adkaata waxaan doonayaa saaka inaan laba erey ka idhaahdo saddex arrin oo maalmahan dhagihiina soo gaadhaya marka hore waxaan shacbiga somalilan meel kastoo ay joogaanba uga tacsiyadaynayaa khaladka weyn ee ay sameeyeen koox ay dhagahooda koox ay magacooda barteen oo la baxday xidigaha dhallinyaradaasi oo khalad aan caadi ahayn gashay naftooda ka gashay dalkooda ka gashay fankooda ka galay dadnimadooda ka galay waan ka tacsiyadaynayaa shacbiga iyo intii magacooda taqaanayba waxaanan leeyahay iyaga iyo kuwa laga yaabo inay moodayeen inay intan dhaami lahaayeen inay ka waantoobaan khaladaadka noocan oo kale ah inay ku daydaan fanaaniinta iyo abwaanada waaye aragga ah ee saban iyo zabaan iyo sabaan soo shaqaynayey ee caanka ah ee dunida ay laga yaqaano ee da-du ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay iyo tii kasii horreysayba inay ku daydaan oo dhaqankooda iyo wadaniyadda ay leeyihiin iyo ixtiraamka ay fanka u hayaan iyo milgaha ay ku shaqeeyaan iyo sida ay nolosha u ixtiraamaan dadka iyo sida ay sumcaddooda u ilaaliyaan oo kale inay u ilaaliyaan inagu intaa in ka badan ma odhanayno waa dhalinyaro waynu waaninaynaa uun waxaa kaloon ka xumahay qaarkood mid iyo laba ayaa waxay ka mid ahaayeen shaqaalaha dowladda kuwaasina qawaaniinta caadiga ah ee sharciga dowladda ayaa la marin doonaa oo aan ka badnayn in laga abaal mariyo uun ficilka isagoo qof shaqaala ah uu sameeyey t v-yada ay u duubeen barnaamijka waxaa ka mid ahaa t v-ga soomaaliya soomaaliya waxay noo socdo wada hadallo wasaaradahooda iyo dowladooda oo dhan oo isku duuban inagu ma doonayno inaynu wada hadalladaasi ixtiraamkoodii dhaafno oo aynu ka gudubno waynu ixtiraamaynaa waana dhaqan wanaagsan inuu qofku ballankii uu galay ilaaliyaa laakiin waynu isu bareeri jirnay marka aynu isxumaynayno ismaynaan xadi jirin tuugaduna waa ceeb t v-ga soomaaliyana khaladka uu sameeyey waa isagoo qof dhallinyaraha usoo diray hargeysa dabeetana barnaamij xaday barnaamijkiina ka sheegay meeshiisa oo naanaysa iyo sumado kale raacraaciyey waanu ka xunnahay iyagana waxaan leenahay sidaas si dhaanta oo ka fiican wax ku doona aynu ixtiraamnana xidhiirhka labada dowladood iyo labada dal u yaalla iyo wada hadallada socda oo ayna iyaynaan noqonin qaar isku baydhaama gaar ahaan xisbiga waddani oo uu hogaamiyo mas-uulka afraad ee qarankeenna somalilan guddoomiyaha golaha wakiilada oo aanu ixtiraam weyn u hayno waxaanu doonaynaa inaan uga kala hadalno oo aanu uga jawaabno annagoo guddoomiyaha baar guddoomiyaha wakiilada ahaan ixtiraam ugu hayna annagoo ixtiraam ugu hayno guddoomiyaha xisbiga wadaniga mucaaradka ee uu yahay annagoo ixtiraam ugu hayna inuu mas-uuliyadda dowladnimada dalkeenna qofkii afraad ee dalka yahay waxaanu leenahay sheekada soo noqnoqotay ee xisbigaaga aad ku celcelisaan ee ah in dowladdu ay doonayso ama xukuumaddu in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha aada baan uga xumahay inaynu is-ilowno maaha in la is-ilaabo oo taariikhdeenna dhow iyo tii fogeed midna la iloobana maaha guddoomiyaha golaha wakiilada waxaa xilka uu hayo loo doortay sanadkii kun iyo sagaal boqol laba kun iyo shantii baa loo doortay laba kun iyo shantii baa loo doortay waxay kaga ekayd laba kun iyo tobankii bay kaga ekayd maantana waxaynu joognaa laba kun iyo afar iyo tobankii baynu joognaa waxaa muuqata muddadii dadku uu doortay muddo leeg oo dheeraada oo saa'ida oo mar walba loo kordhinayay inuu ku fadhiyo madaxweyneheenna maanta xilka hayana waxaa og tihiin muddadii la doortay ee caadi ahayd inuu weliba sanad u hadhsan yahay markaasaa kii shan- shanta dheeraadka ah ku darsaday waxa uu madaxweyneheenna sanadku u hadhsan yahay ku eedeynayaa inuu muddo kordhisan doono buu ku eedeynaya oo uu dhagaha dadka ka badiyey oo uu ku-xigeenadiisa iyo ay ku celceliyeen muaana doorashadu waktigeedii dhaafin waa inaanu madaxweynuhu muddada kordhisanin aada baan uga xumahay waxaan leenahay muddo kordhintu ma fiicna muddo kordhintuna kuma xidhna madaxweynaha rabitaankiisa iyo rabitaan la-aantiisa midna maaha waa arrin u taalla golayaasha sharciga ah ee awoodda iyo mas-uuliyadaha leh waa arrin u taalla komishanka doorashooyinka qaranka ee hawsha haya waa arrin u taalla hay-adaha ka shaqeeya iyo kuwa xil gudashada leh laakiin ma aha mid uu isagu dalbado iyo mid isaga loo aqbalo ama loo diido midna maaha golayaasha sharci dejinta guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah mas-uulkii ugu sarreeyey oo guddoomiyaha guurtida oo qurahi uu ka madax taagan yahay waxaan ugu celinaynaa waan mar kale ugu celinaynaa in uu naftiisa baro inay muddadu dhammaan karto oo aanu madaxweyne wakhtigiisa hadhay ku eedaynin wax aan laba gaadhin iyadoo lagala xishoonayo waxa uu isagu sameeyey intaas u dhaafi mayno waxaa kaloon sheegayaa xukuumaddu oon si cad u sheegayaa way ka go-an tahay inay doorashada qabato wax allo wixii iyada ku xidhan oo dhanna dhinaceeda waa ka diyaar oo way samaynaysaa wixii kale ee inagaga xidhnaa ama cid kale ku xidhan ama golayaasha sharciga ku xidhan ama komishanka ku xidhan ama hay-adihii iyo dowladihii inaga caawin jiray doorashada ku xidhanna way ka howlgelaysaa inay wuxuuna ka soo dhammaadaan oo ay suurtagal noqoto laakiin talada doorashada waynu u dhannahay waynu wada joognaa sidaas baan ballan qaadaynaa xukuumaddu ay ballan qaadaysaa shacbigana ha laga daayo wax aan jirin in loo madmadoobeeyo oo loo malmaluuqo oo far aan qornaynba loo akriyo far aan qornaynba inaa loo akriyo ha laga daayo waxaa kaloo aan isla xisbigaasi odhan lahaa arrin aan hore u dhici jirin oo inagu cusub oo maalmahan aan ku maqlayay miidiyaha in qolo dhallinyaro ah ama dhowr dhallinyaro ah inta la ururiyo naanayso qabyaaladeed loo bixiyo lagu sheego inay reer hebel yihiin oo ay reer hebel oo kalena iskaasharayaan dabadeetna ay sidaa reer hebel weyne ku noqonayaan waxaan leenahay waa dhallinyarada waxaynu isku ogeyn haddaynu axsaabta nahay iyo da shacbigaba inaynu ka rarno qabyaaladda waxaynu isku ogeyn inaynu u bislayno inay noqdaan shacbi dimuqraadiyadda la jaan qaada waxaynu isku ogeyn oo aynu ku shaqaynayna inaynu dhallinyarada maskaxdooda ka ilaalinno xanuunka qabyaaladdu leedahay iyo cudurka ay tahay oo dhibaatadeeda in badanoo dadkeenna waaweyne ay soo arkeen waxaynu isku ogeyn hawsha xisbiyadu inay tahay inay geedigaasi ay somalilan guurayso iyagu hormood ka noqdaan oo ay raraan waan ka xumahay in xisbi nidaam dimuqraadiya lagu sameeyey xisbi doonaya inu tartanno doorasho dimuqraadiya ka qayb galo inuu dhallinyaradii da-dii soo koraysay weliba oo xataa aan ahayn kuwii berigii hore maskaxdooda qabyaaladu gashay inuu iminka isagu ku abuuro qabyaalad oo uu magacyo kala duduwan u bixiyo oo uu shacbigeennan aynu doonayna inay u midoobaan dhismaha qarankan aynu yagleelnay ee maanta quruxda badan leh inaynu shacab dhallinyaradii iyo cududii iyo xooggii berrito la wareegi laha taladiisa inay maanta iyagu qabyaaladda kusii tallaalaan oo ay sii geliyaan iyagoo weliba magacyo cusuboo beri hore ama la isticmaali jiray ama aan weligood shaqayninba iminka doonaya inay dib u abaabulaan waan ka xumahay xisbiga waddani maan jeclayn annagoo inta badan axsaabta waxaanu doonaynaa inaanu saaxiib ahaano waxaanu doonaynaa mucaaradadoodu inay noqoto mucaaradad ku dhisan wadaniyadda mucaaradadaan ka taganayn dhismaha dalka laakiin u adeegaysa uunbal iyagu sida kursiga ku gaari lahayn oo aan ahayn sida khariban waddo khaldan ha soo raacin waddooyin baynu samaynay waddooyin bay leedahay dimuqraadiyaddu adoo waddo laamiya heliyana anugu inaad wadda xagaafta dhagaxa faraha badan leh ee falliidhka badan leh ee finiinka badan leh inaad soo marto waxaad ku falayso garan maayo mar kale iyo mar kale waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisana ilaahay haynagu gaadhsiiyo bashbash barwaaqo iyo qarannimadeenna oo sii xoogeysata wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu